gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo kulan la qacdadii odayaalka dhaqanka iyo newalgorodka degmada afgooye gudoomiyahaga iyo aan ku horeen odayaalka dhaqanka degmada afgooye ku dhugunsaday warbixino la xiriirta baahiyo adeegyada bulshada ee ku jarta degmada iyo ona unqumahad nageen maamulka gobolka qaabka iyo on xaliyan cabashada ganacsatada afgooye cabdulaahi cusmaan gudoomiyahaga degmada afgooye iyo ku hadali ku maamul ahaan waryaabooyinka waajibkaiyo ku saaranyi
qodobada aad ka hadasheenna waxaa waaye waa qodobo muhiim ah jaaniska aad ka faa'iidaysateenna oo guddoomiyaha gobolka aad qof walba waxaa wixii ka guuxaayay waxa maskaxda uu ku hayay iyo macnaha dee saa ugu macnaha saa usoo gudbiseen iyo saa usoo macnaha usoo koobteen aada ugu mahadsantihiin annaga maamul ahaan ka guddoomiye ahaan waxaana saaran mas-uuliyadaana saaran waxayna mas-uuliyad naga saaran tahay danta shacabka deegaanka inta ku dhaqan iyo hareerihiisa gudoomiyahaga gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in yoon aragan odayaalka dhaqanka astaanti nabadeed horumarinta bulshada gobolka usoonanka baaqi in yoo la sheegayaan waajibna etntise waa lagu qobado cabashadiiyo gabaan odayaasheena dhaqanka waxaa idinka codsanaya marka inaad maamulka la shaqaysiin inaad la shaqaysiin hay-adaha amniga inaad la shaqaysiin qayb kastoo ka mid a degmadaani maamulkeeda iyo golaheeda iyo maxaa lahaa amnigeeda iyo kulli inaad la shaqaysiin qofkii qalad idinka samaynaya aad la soo wadaagtiin maamulka maamulka haddii aad fahmi weysiinna ilaa heer gobol ilaa maxaa lahaa madaxweyne waa idiin furan tahay anaa laga dacwoo karaa guddoomiyaha degmada laga dacwoo karaa wasiira laga dacwoo karaa cid walbaa qalad gali karta intaba inaad laakiin waddadii rasmigaa u martaan ayaan diyaar idinla nahay madaxdeennana abdhaydataa mar walbaba iyo daqiiqad walba waa ay la socotaa xaaladda iyo meeshay marayso xalaa ugu dambaysay waan xaaladda afgooyo oo dhammaystiran madaxweynaha la wadaagay iyo siday tahay iyo wixii laga samayn lahaa tilaabo tilaabo ayuu ula socdaa waana idiin mahad celinaya wuuna idinsoo salaamaya intiinoo dhanba taas ayadana marka halkaasay noqonaysaa waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ka wada shaqayn doonno bulshadan oo wada midaysan qabiil iyo qurun iyo balaayo kalena aysan ku dhex jirin ay danta guud ee degmada afgooye laga wada shaqaynayo kulunka iyo ujeedka kiisheeya haywal ku qabashada baahiyo bulshada degmada ku shageeyowka isdhexgalka bulshada